geeko taariikheedka soddonka nofembar lama kun toban siyeedka shirkaana jaraa'id wali ka saabsan yaha ciidamo oo duulaan ah oo lahandiri dowlad goboleedka koonfur galbeed haruntis magaalada baydhabo lahandiri yaa ka saabsan yahay magaalada baydhabo toddobaatan toddoba xildhibaan oo lamada agal ah yaa laka doorraday ergooyin ilaa toban kun kala dhawaabayaan ya roogeen iyo musharaxiintiyo ciidamo ka filan ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda kuroogaan iyo ciidamada meeraha dowlad goboleedka ciidamo ka filan a roogaan walayn arag waxayna ha in duulaan haka qaaday koonfur galbeed oo haka qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sideedii bili febraayo lama kun toban toddobadii dhaarti la dhaari wali fadaana madaxweynaha inta isu xasuuso walaay madaxweynaha laka doortay wali kumid haytay sida godob inuusan nabadgelyada wal ku sugo wal kuga wado inuusan meel raay musumaasuq ila dagaalamo inuusan cadaalada ka shaqeeyo walaay laka doortay sadiida saxaan laakiin koonfur galbeed sadiidi ma wala kumaada si maragu haytan walaay maragu hayta in ciidan duulan la handarta wali fadaana shacabka soomaaliyeed meel ka sii roogaan gaar ahaan shacbaga dowlad goboleedka koonfur galbeed walayn sheeganaha in duulaan lahasiin ka qaaday oo duulaan ciidan wax hubaysan lahas qaaday geeg baarlamaankii koonfur galbeed baarlamaanka ku jar oo sharcigaysan ku jar federaal dowladda federaal wali la diidinyaa federaalka la diidinye baarlamaan kas koonfur galbeed baarlamaan sharci oo wadankan isu maraayo maamulshiishiisu wal kuleh wali lan diidanyaha in si xurce walan dooradaan iyo lan diidanye wali ogdina inta deerad la kagaaday marka hata meelan qaadin marba meeloo lan wadaw ilaa hata halku meel raa lan diidanye guddiji doorashada kole azali kan kalena ilaa hata halku adaadis la kahay wali diidanyaha ha in koonfur galbeed xurnimo iyo madax banaano rabitaansha walka dooradaan la diidanye wali horjeedna arrintaas oo dhan ku horjeed baarlamaanka federaalka soomaaliya lamada gola golaha shacabka iyo golaha agalka sare wali ku codsadaan ahaa in arrintunku suri maanku dhidhiyaan beesha caalamka dowladda maraykanka midowda yurub dowladda ingiriiska midowda africa urur goboleedka igaad iyo jaamacadda carabta wali ku codsadaana duulaankan hanaygaadi iyo iyo ku suri maan waanu ku hadalaan waan waa ku gobodaan soomaaliya madias aamino ay tahay wayla sheenay ciidamo nabad ilaalin ah midowga afrika la raw la sheenay ciidamadii waxay in mar raay arantu mar raay qeybun ku nagan oo maslaxada qeyb ku qaadan soomaaliya madias la aamin batay ciidamada midowga afrika la sheenay soomaaliya la aamin batay wayna wala wala wala iyo mar raay ciidamada midowga afrika roogan yama raay waxa wayna ning laga sagaalin ikowti burburka tan ning naga fadahay ciidan duulan ay la hadari ciidan kale wala sii wadan naari walin sheegana reer koonfur galbeed dalka gudaha iyo dibadiisa dad meel roogdaan in isu ogaataan in duulanahan ay qaaday eedayadan ma hasantin wali ku wareejay hildhibaan qaabka doorashada andareeras wali lataha koonfur galbeed maamula lata amniya lata in ciidamo amisom oo in iyo ka kaalmeyn libada jaraan military roog booliisa roog ee wali loqobaday 2016 wali loqobaday doorasho oo ha ka qayb galeen ee ergeed badan shacab oo observer ee mayl araay saweylku doorada xildhibaano oo toddobaatan iyo mayl araay toddoba markaas wal dhib ama jarna may weydiina wal ku dhib badan ay markaas ma lahayna xamarna ciidan may ku sheegna ciidamo kaleeto oo lambaahdi oo la sheenayna ma jarna hadda wali shileedii la dooradaha ee madaxweyne wayd masharaxiin ee dadyaroo kooban walbarbaleen ay shacabka dhatiis ku deegan ma jiraan dhib oo hadigeeka zaa-iday oo ciidan lanka baahdo oo muqdisho lanka sheen una ogna male marka waliba aan aragahayna faragelin eed oon xun in ciidan laku sheena magaalada muqdisho geeka jawiga magaalada caalima ee shacabka naftiyo yaabayan xildhibaanada koonfur galbeed oo yaabada aan kuninkakooyaan marka wali fadaane una in koonfur galbeed aan waliba lana soomaali constitution iyo soomaali kaheliidi oo sideed boqol oo erge ansixiiday oo meelkaas la gashaanay in constitutionkii una kuwada heliina iska maamulna madaxweynaha soomaaliya waliba madax ayaa sharciga wadanka inuu is ilaaliyo haddii madaxweynihii sharciga ilaaliyo waayo dadka kale sharci ma ilaaliyahayn madaxweynaha soomaaliya wali fadaane inuus ilaaliy sharciga us un dhaaraday oo gacanta aan ka dhaaraday soomaaliya inuu is cadaalad unfalo un wali ka dooranay inuu isa soomaaliya cadaalad unfalo shacabka koonfur galbeed maalintii isula dooradaaye waliba suubiyaayana banaan bax la liyaab qaaraa la hiri qaaraa la tumi qaaraa dhibaato la deersiyahay man banaan baxa kortan ledhay farxad iyo farxeen markii madaxweynaha la dooraday dartiyo dhibaato badan shacabka koonfur galbeed aan ka deertay shacabkii saas aan ka faraxsanaay markii la dooraday madaxweynaha geedka inuu isu dhibaatadii un horseed wallaahi walla la yaabo waayo marka walla duqaadado kara ma e walla aqbalo kara ma e koonfur galbeed koonfur galbeeda iskale iyo isdooradaayaan baarlamaanka layin baarlamaankasa wala dooradee shacda musharaxiintu waa dad wada muwaadiniin soomaaliyeed e xaqa aan layin khaasatan koonfur galbeedaha ku jeedaan in lanka iyo mayl eraay fadaan dooradaan in la caburiyo xaqnaan leh marka una maadaama eena dadkii sharci dejinadii soomaaliya baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya una mas-uulka way mas-uulka anaa in sharcigaas la ilaaliyo in soomaaliya sharcigaas lagu xukumo in sharciga la ilaaliyo mas-uulka ana way in sheegana in sharciga la ilaaliyo constitutionka una ka heliyni in lakuwada meliska maamul haddii taas meeluku badwaynagadaas burbura kooye ma ogolaadaan in shacabka dhibaato lambeersi madaxweynaha soomaaliya wali in sheegane in is walaha oo koonfur galbeed ku dareeran ku fiirsada dhibaatada shacabku inay isu ku fiirsada haddii shacab dhibaato dirta daadmiinis dowladii yaa weerarka ka qaadi shacabkii weerarka ka qaadi marka wali una hajeeliyaane in dhibaatada koonfur galbeed la kogaa tallaabadun la qaadin lu rooji shacabkanu ogolaada xornimadiyo muwaadinimadiyo xaqa iyo lin iniyo lankiyo fadaayaan dooradaan in faralanku qaado iyo hajeediyaan haddii taas dhii waayta dhibaatadii kale ku koyta mas-uuliyadda way qaadasee mas-uuliyiinta unkuweyn ee soomaaliya haddii dhibku kooy mas-uuliyadda waa iska leh ee hogaanka dalka iska leh
وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan hildhibaanada sharafta le iyo kasoo qiibgelayaasha waad salaamantihiin maanta oo ay taariikhdu tahay soddon bishii koob iyo tobanaad laba kun tobaniyo sideed shirka jaraa'id oo aan maanta meesha ku qabanayno munaasabadiis waxaa sheegay hildhibaanadii iga horreeyey runtii maanta waa maalin taariikh ah oo aan isleenahay waa munaasab in laga hadlo arrimaha socda mudanayaal hildhibaanada sharafta le aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida idink maaragtay horteed aad u cabbaarteen ujeeddada shirka anigu wuxuu yahay waxaan inta u joognay muddo toddobaad iyo ka badan dadka qaar toddobaad ay joogeen qaarna laba toddobaad ay joogeen waxaan u joognay deegaan doorashadii iyo maaragtay aan lanaga soo doortay oo aan ka soo jeednay maadaama doorasho ka dhacaysay inaan maaragtay aan shacabweynaha soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed inaan la qiibsano doorashada farxaddeed iyo goobjoog u ahaano wax allaal wixii nooga baahdo maaragtay maskaxiyan iyo dhinac kastan aan maaragtay ku caawino saasaan u joognay waxaan ka tarsanahay intaanad hadda meesha fadhido iyo xildhibaano badan kale oo ayagana waa imaan doono sidaan rajaynayno maalmaha soo socdo wakiiladii golaha shacbiga guud ahaan soomaaliya wakiil u ah gaar ahaan deegaan doorashada koonfur galbeed ka soo jeedo runtii maalmahan culeys waxaa jiray oo nooga imaanayay shacbigii aan matalaynay dareen dhinaca xamar laga soo sheegahayo oo la leeyahay reer koonfur galbeed khiyaarkooda wax kuma dooran karaan qofkii maaragtay dadka musharaxiintooda intaan anigu doonayn unbaa gali karaa meesha doorashada inta kale hilfaa u qaadaynaa waa xidhaynaa waa yeelaynaa saasaan yeelaynaa ciidamaan la soo diraya marna isma lahayn dowladdii soomaaliyeed madaxdooda waxaas waxaan u malaynaynay arrimo fadhi ku dirir ay iska yihiin maahina madaxdii soomaaliya saas u fakiraysa oo shacbiga soomaaliyeed ayaga matalahayeen oo madaxad u ahaayeen in maaragtay awood ku maquuniyaan rabitaankiina wax kuma dooran kartiin saas daraaddeed ciidan loogu soo dirahayo oo la jajuubahayo marna ma u malaynaynin maanta waxaan goobjoog u nahay in ciidankii qayb ka mid a la soo diray oo maaragtay maanta magaalada baydhowna la joogaan oo hubaysan hublus la soo siiyey oo la leeyahay dadkaas awood ku maquuniya la leeyahay oo dawladdiina soo dirta aynay leeyihiin annugu shacabkii marka wuxuu nagu haystaa war dawladdii soomaaliyeed adu mas-uulka nooga haydeen oo aan idin wakiilinay see loogu soo duuli karta oo maaragtay ciidamadii soomaaliyeed oo deegaanka hore igu joogayaa jooga milatariyaa jooga oo dowladda federaalka ah booliiska federaalka jooga ciidankii nabad suguddaa jooga kii dowlad goboleedka jooga kuwaas oo ciidankaas oo ciidan soomaaliyeed soo ma aha maxay kala yihiin ciidanka gobolka banaadir iyo ciidanka gobolka bay jooga maxay kala yihiin see kuwaas lagu aaminay oo dowladdii operation ugu soo darsatay oo kan maaragtay intii joogeen loo arki waayey differencekaas muxuu yahay waa la isweydiiyey waxaa la leeyahay musharax ilaa hadda soomaaliya intay federaalka ku heshiisay oo dhabaatadii iyo dagaaladiisu joogsadeen marna lama arkin doorasho dowlad goboleed meel ka dhacayso oo dowladda federaalka ciidamo u dirayso awood lagu maquuninahayo hebel besaad dooranaysiin waxaa kale tallaabaan ka qaadaynaa waa xiraynaa gurigoodan maaragtay kama soo bixi karaan ama waa dilaynaa la leeyahay wiilana ma soo marin ummadda soomaaliyeed waa yaaban tahay deegaanadan degan wixii la soo maray oo soomaali ilowsinaysay gumaaridii maaragtay iyo wixii maaragtay ku yaalay qof kastaba aan dhuftiis gadaal u laqay oo la lahaa soomaalinimo iyo dowladnimo ha loo gudbo ummadda soomaliya dhibaatada ha ka baxdo la lahaa wixii waxaan u jeednaa in maaragtay lugta la marinahay oo la baabicin rabo waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed waxay ka soo baxday ayada oo gobol yacni beelbeel la isu dilaayo la soo maray ilaaha baa naga soo bixiyey waxaa lagu heshiyey federaal system in dalka laga dhiso ismaamul goboleed maaragtay shacbigooda soo dooranahayo la sameeyo dowladda federaalna inay noqoto ayadana tii dalka isku xidhaysay haddii hadda federaalkii la diido ama shacabkii doorashadii loo diido macnaheedu wuxuu noqonayaa wixii heshiis ahaa oo dalkan la soo maray oo dhan oo la burburiyey bay lama tahay arrintaas annaga oo ka tirsan golihii shacabka soomaaliyeed deegaanadan laga soo doortay soomaaliya oo dhanna sharidejinta u ah annaga oo ah arrintaas aad iyo aadaan ugu xunnahay waana ka digaynaa madaxdii shalay aan u doornay shacabka ayaga ma doorinin annagaa u doornay madaxdii shalay aan u doornay oo madaxweyneha ugu horeeyo inay shacabkii waxaas ula yimaadaan aad iyo aadaan ugu xunnahay eedaas annaguna waxbaan ku leenahay maanta in laga shallaayo wixii madaxdii shalay la doortay ee xaaladda maraysaa arrintaas waxaan leenahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo riga kale maaragtay la midka ah amba maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo dadkii xukuumadda maamulahay isaga maaragtay ka hooseeyey waxaan leenahay arrinta baydhabo ka ballaabatay waa arrin aad u qaldan haddaad idinka og tihiin oo aad soo dirteen haddii askar iska soo goost ay tahayn halaloo sheego oo iyaga iswado haddii dowladdii madaxa la soo direen waxaan leenahay ha laga fiirsado ciidankan ha la celiyo dalkan dadkan waa dadkiini shacabkan waa shacabkiini dalka waa dalkiini dhibaato idinka aad mas-uulka tihiin inay dalka ka ballaabato aadaan ugu xunnahay taas waxaan leenahay shuruucdii dalkiina waa ka hor imaanaysaa heshiiskii iyo kalsoonidii ummaddii soomaaliyeed wanaaggii ballaabaday oo la socdayna waa burburinaysaa dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalana waa ka soo horjeeddaa iyo midda dowlad goboleedkana waa ka soo horjeeddaa arrintaas waxaan leenahay si odaytinimo ah annagoo u hadlayno mas-uuliyad u hadlayno arrintaas waxaan leenahay ha laga fiirsado ciidankan maanta la keenay munaasab maaha ha la celiyo saasaan soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta arrintaas hadday yacni ayaga maaragtay arrintaas ku adkaystaan ogaada adduunyada waxyaalo badanaa la soo maray madaxweyne kasta oo dadkiis cadaadiyo oo dhibaateeyo arrintiis wixii ku dambaynaysa waa la ogyahay madaxweyne waan arrintaas waan kaagala talinaynaa maanta qaladaa dhacay qaladkaas ha laga fiirsado ha laga noqdo dhinaca kale dalkan waxaa jooga ciidamo maaragtay caalamka noogu soo deegay oo maaragtay gaar ahaan midowda africa ayadoo addoon weynahan arrintaas gacan badan ka geysteen dhaqaalo badan ku bixiyeen maaragtay wax kastoo dadaal ah maaragtay lagu bixiyey ciidamadaas haddii soomaaliya nabad ahaan lahayd kalsooni dhexdeeda ka jiri lahayd maaragtay ismaamulkeeda isku filnaan lahayd ciidamadaas lama soo direen waxaa loo soo diray dhibaatooyin dhacday oo la arkay in shacbiga soomaaliyeed yacni siyaasintiisii ku guuldaraysteen inay dadkooda kala badbaadiyaan dalkooda badbaadiyaan markii lagu fashilmay dhibaatadaas dhacday ee ciidamadaas la keenay runtii waa u mahadcelinaynaa ciidamada noo soo gurmuday walaalaha anaga ah iyo adduunka oo dhan dowladaha soomaaliya wanaagooda raba oo hantada badan iyo dhiigga badan ku bixiyeyna waa u mahadcelinaynaa arrinta maanta socoto waxaan leenahay waa wixii shalay la idinku wacday aad ku timaadeen waxaan codsanaynaa dadaalkii aad soo marteen yaan la beerdaraynin arrintan ha laga hortago maaragtay ciidanka amasom oo dalkana la joogo oo runtii maxad badan loo haayo haddii haddi shacbiga soomaaliyeed waxaan hadda ka bilaabdaan hadhow meel laga qabanaya ma laha ayagaa nabadgelyada caalamka u wakiishay soomaalina waa isku falnaan weydey waajibaadkiina gudta dhibaatada la abuuray inaad ka hortagtiina rabnaa oo aad dhexdhexaad ka noqotaan soomaaliya ayadoo madaxweyne joogo nooc kasta la leeyahay ayaa burburku ku dhacay markii horeba haddana dhibaatooyinkii dhacay oo dhan qof unbaa madaxa ahaa laakiin waa laisku falnaan waayey maanta teleefomada soo bilaabatay waa tii aad ilaalinteed u timaadeen haddii arrintaas ay dhacdo idinkoo jooga wanaagga aad soo samayseen ma tirtiraysay noqonaysaa eedaas waxbaad ku yeelanaysiin walaalayaal waxaan idin leenahay arrintaas nala arka arrintaas nala arka madaxda dawladda soomaaliyeed saasaan u leeyahay xildhibaanada deegaan doorashadan laga soo doortay waxaan leenahay ayagana shacbigii aan matalaynay dhibaataa soo food saartay arrintaas maadaama anigu dowladda federaalka aan u matalayno inaan maaragtay arrintaas shacbigeen aan maaragtay aan gacan siino aan badbaadino aan dhibaatadaas aan maaragtay aan xalkeedii maaragtay aniga ay nooga fadhiyaan inay naga helaan wixii shalay noo doorteen inay naga helaan shacabkeeni oo aad bay dhow timaadaan oo arrintaan aan isla aragno waxa meesha ka socdo taasay idinka codsanaynaa international communityda soomaaliya maslaxadeeda jecel arrintaan arrin dhaliyaysan kara ma aha dhib horeen ugu soo daalnay mas-uuliintii dalkan zero ka soo bilaabay ayadoo la kulmi karin la is arki karin la isu dilaayo soo bilaabay maslaxadii wanaagan ka mid ahay anig iyo xildhibaano isla fadhiyan intooda badan mase dhammaantooda maanta annaga oo fiinalihii maraynay wax kasta aan ka soo gudubnay in gadaala noo celiyo aadaan ugu xunnahay waxaan leenahay international communityd soomaaliya maslaxadeed danaynahayow arrintaan nala arka arrintaan wax ka qabta taasaan idinka codsanaynaa waxaa ii soo haray gaar ahaan waddamada ciidamadoodii soomaaliya joogaan oo maaragtay dhallinyaradaas ciidamada iyo saraakiishaas xaasaskooda qaraabadooda deegaankooda dalkooda ay u hilowsan yihiin waxay ugu maqan yihiin badbaado soomaaliyeed ay ugu maqan yihiin yay u dhimanayaan waxaan idin leenahay hawshii aad u joogteen yan la beerdaraynin arrintaana la arka dagaal ma rabno dhab ma rabno soomaali isku mid ay noo tahay qof maanta maaragtay deegaankeela maaragtay in la dhabaatay cid kasta sooban in la dhabaatay ma ogolaanayno hadda annagii oo joogno deegaankii aan ka soo jeedna in lanagu duldumiyo walaalayaal waxa la ogolaan kara maaha arrintaasna la arka wadamada gaar ahaan ciidamadooda meesha joogaan taasay idinka codsanaynaa waxaan kalen rabaa xildhibaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee maaragtay ka soo jeeda koonfur galbeed waan ogahay dhibka laidinku haayo guddiga in la jajuubahayo ama iscasila ambasadaan rabna yeelaa laleeyahay waa ognahay guddiga hore inuu iscasilay waa ognahay madaxweynihii hadda hilkiisa dhammaanahay waa ognahay isaga oo weli wakti u harsan yahay in qasab lagu waday waa ognahay oo la handaday handadaad ku baxay intii ani daraadayda loo baabici lahaa loo dhamman lahaa waan baxayaa mana tartamaa in lagu qasbay waa ognahay waxaasoo dhan dawladdeena yeeshay malaha dawlad ay ka yimaadeen idinkana waa ognahay waxaa laidinku haayo waxaasaa u janjixin xildhibaanaad tihiin khiyaarkiin wax ku doorta meel ammaankeed aad ka shakiysaan madaxa ha gelinin deegaanka waa deegaankiini maaragtay qofkaad rabtiin doorta jujuub ha yeelina waa waajibaad idin saaran shalay markii xildhibaanada la hulaayay dadka idinka uguma ficnayn ugumana xumayn information adresiinka mahadnage maysiinka mahadnage sida geesinimada la isin odkinkan gudbaaytanasiinka mahadnage maysiinka mahadnage siisiniin dhiirigeliyatanasiinka mahadnage runtii shacabka awoodaley awoodin ayla sundud siinoy unisin hana dooratan xildhibaanada isteedka isin ha dooratan rabitaankina meelik roogan rabitaanka markastana ku turjumaayaan awoodin ma etaa in xildhibaanada isin xildhibaanadan ay la xisaabtantaan antaatasinka mahadnaga howlfaylahaaytan ay la sanniid jabinoy deganaasho muujiya lankooy wama tarow maysinka dhiirigeliyey ini isin walba niidnisniidjabiin maysinka dhiirigeliyey intiisin howlwadan horan wedan maysinka dhiirigeliyey ini xildhibaanada oo isinsin matalaayaan raadidan la hadalan waan arintun ku dhiidhiidan waana ku dhiidhiyahaytan markasna siinka mahadnagay meenna hadnaga fadaatan guddiga doorashooyinka tumashan tuxubnood oo geesiyiinta eh oo walkasta la kadayno isku diidi oo rabitaanka shacabsha ayuu mutyo ka shaqeeyahay runtii masna hilmaamo doon dad halyeeyaalay atiin meelay kuwada ay wala siin meerna wiiligiin go'aankiin wiiliin ka shaqeeya wiiliga langada ama la walkiin meeri in qaadateen may kala la hadal faday xilbaanada federaalka oo niil aragti qaba noomoqon ha ka dhiisida waqti taariikhana qoro doonto walkaas isku diidi korna maamulkan umile dowladnimadana sidee baa la iska darsadayo waa la iska darsaday la iska kooyo hoob unu sidaan diidan yoona tiita meel mari doon tiito diidan unin insha Allah bidin ilaahi kariim xilbaanada federaalka oo moqon oo deegaanku ndaladi meel raay deegaanku dhibaatooyin ku jirta dowladdu un matalaani un hadoorni iyo fargelinka hayta maamulkan unu isku leh uni dhisada korna kan taageera hayaan musharax heer koonfur galbeed oo iyo dad dadkan jooga hayaan rabitaankan ku kooy kor rabitaan farmaajo ku kooy kor rabitaan qof kale ku kooy kor xilbaanan federaalko awoodin ay lasin tusiinay geeka maalinta uu barn maalinta uu aan meesan laha bayr wax ku gala arintu isku diineen tan hoob unu diin diidu waayna ogaada meel xuma mustaqbalkan ku dambooyi doona may kala in sheegay dawladda federaalka aan ku tirsana oo xilbaan federaalkana ahaa may walkiin door may wal kala suubiyahayta may laakiin dawladda federaalka may kaliya maamulku faragalada korte hadii dawlad ahaan Soomaaliya haweerar arimaha beesada arimaha dibadda antaas way ku gudbun maamul goboleedka xaqan leh usiyana maamul koro walaa intaas ku bedelan dawladda federaalka xaqna ma leh sharcina ma ee gardoro cadu walaasay kuwaantaba doorashadana inay tixgeliya unilanki filaana dooradaan kan kooy doonoon kisiina shaqeeyo insha Allah nagoo doono wala isun kurooraha tan haandan u suubiyasan lan way fadan qorow weelay maha lan way fadan qorow meelo ma kooyo laakiin lan siina shaqeey karo wada shaqeen ogol sharciyeena ka eg kiin han ka gudbaan ya kooy doon insha Allah bidin laakiin lamada ku ilabaatan ka farmaajo la deero ilaahay oga wala lamada ku ilabaatan ka nin deerna hadda umtrin halaagdo waan mahadsantiin